بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كل يحن kitaabkiina kolley nusqada u yar badan tihiin oo wax iga yar muuqdeen mana inta badan ma soo yar eego xagga asaanidiyana qaladka inta badan galaa dadku ma sixi karo e bal kolley carabkayga waa la socon doontaan qolooyinkiina nusqadan loo badan yahay sata kale maan eegina markaa waxumaan shalay iisha ku dhuftay laba meelood oo labadaba khada ku jiro xagga sanadka ah dee anigu kolley si sawaabkayd baana qariyay ma garan karo qolooyinkiina aysaina u baraarugteen iyada meel halkii abi sacd taase abi saciid uu dhigtay waxa weeyaan taa iyada marka hore ansaxne xadiidka raqamkiisu saddex iyo kontonka yahay saddex iyo konton sanadka taabiciga adigu can ibni shihaabin can abi salamata bni cabdiraxmaan dee kolley waa sidaan aqriyaya waxaan arkay nuskada loo badan yahay iyadoo halkaa ku sugnayd can abi salamata can cabdiraxmaan oo halkii ibnida cani ay gashay oo arrinku uu noqday can ibni shihaab can abi salamata can cabdiraxmaan waana khada dee kolley anigu markaa cibaaradaydu ee waa idin balan leeyahay nusqada ninkii ay dhaaftay ibni weeyaane maaha cani ma jirto abu salamahanba ina cabdiraxmaana waana nin keliya uun oo maaha aabihii cabdiraxmaan kama warinayo can abi salamata bni cabdiraxmaan ana abaradaadi laysi taasi waa meel oo canta halkaa dhacday kolley bal haddii idaan carabkayga ciddii aan kuwa saxan markii hore taas bay noqonaysaa raqamka sideed iyo kontonaad xadiidka isaga naftiisna baabka baabu man wasala raximahu axabahu ahluh sanadkiisa waana ahar wuxuu ahaa xadaanaa moxamed ibnu kahiir qaal akhbarana sufyaanu can abi isxaaqa waanan ku joogsaday abi isxaaq asabiici baa la yidhaah baan yidhi oo camr bni cabdillaahi oo nin caalimu ahaa waxan baan arkay halkaa can ibni isxaaqa iyaday ku sugan tahay ibni isxaaqa qalad weyna weeyaanoo sababtu ibni isxaaqi kale oo isna de halkanun dabaqadan aada ugu dhow oo saaxiib asiira ayaa u ekaanaya arrinkuna waa can abi isxaaqa waa kunya ibni isxaaqa ma aha kolley waayo markii waan tarjameeyey isaga waxaan arko imaka nusqasaasi ibni isxaaq ay ku qorantahe bal imaka dib u saxda ciddii ay dhaaftay aan saxanow taasi waa yar baraarujin casharkeeni ama kaa ka horeeyey waxaan ku jirnay baabkii ayaa inoo socday ama xadiid inooga harhsanaa baabu ismi qaadic raxim raximka kii gooyey dembigiisa uu mudanayo bal baabkaasaan ku jirno xadiid baa inooga harhsanaa waktigaa gaadhi kalaam yarna meeluu u yar baahnaayo saasaan markaa baabka u raacina wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana aadamu bnu abi iyaasin qaala xadaثana bnu abi di'bin qaala xadaثana saciid bnu samcaana qaala samictu aba hurayrata yatacawadu min imaaraةi sibyaan aadam ibnu abiyas mar horaan soo aragnay ibnu abi dibina magaciisaan kusoo aragno maalin dhaweyd baa moxamed ibnu cabdiraxmaan ayaynu meel kusoo aragnay nin moxamed ibnu fulan ibnu dalxa uu dhigtoon lahayn waa sheekh uu leeyahay ibnu abi dibi oo dee aan saastaas aynaan saa waxba intaa wax dhaafsan lagaba garanayn marka ninka moxamed ibnu cabdiraxmaan ayn hore usoo marray waa tan wuxuu aada uguba shuhuroobay ibnu abi dib waa imaam kolley quraysh ahaa atbaacu taabiciintii ka mid ahan soo idhina kitaab weyn oo muwada oo kamaali kaba weyn buu lahay laakiin inama soo gaadhin nin warico oo dee qawaalan bilxaq kaasna waa ahaa siay culimmadu inoo soo naqliyeen ama ay nooga soo naqliyeen waxyaala isaga kaba dhacdhacay maca bacdi markaa de alkhulafaa moxamed ibnu cabdiraxmaan baa la yidhaha abudibgu meel dambuu nasabkiisa kaga sugan yahay oo ibn abi dibe laakiin waa ninka aynu soo maray ama saciid ibnu samcaan waa nin taabiciya oo kolley ansaara oo reer bani zureyqe laakiin waa mawaalidoodii kolley dadkii reerka kaba dhashay maahe waa mawaalidoodii waana nin hiqa ahoo dabaqadii dhexe ee taabiciinta kaba mid ah ama kuwuu xaaf ibnu xajar qolada saddexaad uu yidhaaho adigu waa taabiciintii dhexe un haddaba ninkaa taabiciga oo siqa ah sanadku markaa waa sanad inoo sugan weeyo intani waa sanad saxiixay noqonaysaa ayaa qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata abaa hurayraan maqlay yatacawadu xaal uu magan gelayo oo min imaarati sibyaani waa caruurta madaxtinimadooda iyo imaaradooda ilaah ka magan gelaya oo asibyaan waa jamcu sabiba dee imaaradna waa wilaayadii macnaa inuu gaadho oo waqtigaa dee dad aan waaye arag ahayn aan bislaan caqligooduba aanu dhammaan oo yaryar oo dee haddana madaxtinimadii tawaliya khulafadii iyo boqoradii ama meliki adigu dee noqda noqdo dee ama madax iyo mas-uulyo sare oo kale oo taas isagoo ilaahay ka magan gelaya ayaan maqlay buu yidhi iyo wa sufahaai kuwa iyaguna sufahada jamcu safihin weeye waa asafahana waa khifatu ra'yi ama dee inta badan caqliga nuqsaantiisu waxay keento waa safihinimo iyo ruuxa dee caqligiisiba aanu dhammayne markaa camalkiisi iyo wixii uu laba imanaya ee khalal iyo markaa ay kuba sugantahay ama ra'yi dee xumid iyo waxyaalahaas waa umuuraha kaba dhasho un dee ama hadiyo goor la socdo nuqsaan alcaqli taasuu ilaahay ka magan gelayay oo safiha waxaa qaabilo xaliimkii ayuu ilaahay ka magan gelayo isagoo taasa ayaan maqlay bal kolley sababtan uu ilaahay taa ugaba magan gelayay waa dee abu hurayra waa asxaabtii rasuulka ilaahay ninkii uguba xifdi badnaa rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cilmi aada u badan oona cidi ka xafidin baabuu kaba xafiday sida shaafici yidhaah axfadu man rawa alxadiida fii dahri macnaa ninkii waqtigiisa marka laega axaadiis warinaya ninkii uguba xifdiga badnaa weeye waa ninkii asxaabtii rasuulka ilaahay uguba xifdiga badnaa ugu axaadiis badnaa kolley taasna waxa u dhib yaraysay tafaruqiisii kaamilka ahaa ee uu tafaruqay dhowrkaa sanadood ee koobnaa ee rasuulka ilaahay uu laba joogay afartaa sanadood ee waxoogaa inuu dee rasuulka ilaahay laasimo isagoon beer u qodanayaa jirin isagoo tijaaro iyo suuqyo uu tegayaa jirin halkii rasuulka ilaahay tegaba uu laba tegayey uu kana xafidayo bal rasuulka ilaahayna uguba duceeyey inuu cilmigaan la iloobin ilaahay siiyo dee waanu siiyeybe bal markaa kolley waxyaalihii uu rasuulka ilaahay kagaba xafidayna waxaa kaba mid ahaa ee umuuro rasuulka ilaahay kagaba warramay waxyaalaha dhiman iman doona iyo axdaadta dhici doonta waa umuuro dee aan ahayn umuurahan ay ku tacalluqsan tahay dee xalaal iyo xaraam iyo dadka wixii ama la farayey ama laga nahayayey ama loo jidaynayey ay ahayd laasim inuu faafiyey waajibkaba ku ahayd inuu faafiyo taas waa umuuro dee kolkol dee ay taas waxyaalahaasoo isaga naftiisa waxaa saxiixa kuba sugan inuu yihi rasuulka ilaahay waxaan ka xafiday laba jiraab macnaha wuxuu ka sheegayaa waa laba qaybood oo waaweyn oo cilmiga ah si wax laba jawaan oo kale wax kuba jira mid waan faafiyey buu ihi waa kaa ina soo wada gaadhay midna haddaan faafiyoo sheeg sheego madaxaba layga goyn buu yihi madaxa ayaaba laygaba goyn de waxaa kaba mid ahaa dadka umuuraha tawalle iyo muslimiinta iyo kolkol magacyadoodii iyo acyaantoodii way kuba sugnaydba taas marka waxaa axaadiistii uu wariye kaba mid aha saxiixa kuba sugan inuu rasuulka ilaahay yidhi halaaku yadi calaa yadi ugaylimatin sufahaaa min qorayshba halaaga ummadaydu waxay niman waa jamcu hulaamin weeye dhalinyaro ah ama aqlimo ahoo sufaha ah ayay gacmahooda kuba sugan tahay oo say uguba sugan tahay dee madaxdii bay qabsanayaan iyagaa maamulkii laba wareegayo oo kale dadkii hadday adeecaan oo iyaga waxaa hawadoodiiyo tii ku adeecaan diintoodii bay kaba halaagsamayaan hadday iyagii caasiyaan oo kale diidaan iyagiibay dhibi kaba soo gaadhaysaa ama layn ah ama wax kale ayaa sooba gaadhaya waaba taas oo kale bal haddaba arrinku taas baabuu ahaa wuxuu maqlay rasuulka ilaahay waa arrin uu kaba maqlay markaa ilaahay buu kaba magangelaya inuu gaadho bal waxaa laynoogaba soo naqliyey inuu odhan jiray allahuma laa yudriknii ra'su sitiin wa imaaratu bsiibyan ilaahu yaanay isoo gaadhin aanan nolol ku gaadhin lixdanka madaxooda iyo caruurta yaryar imaaradooda dee lixdankiina waa markii malaha sibyaanta xadiidka kuba sugnaa iyo waxa ugu horeeyey yaziid ibnu mucaawiya waa sanadii uu qabtayba waa mucaawiya intuu dhintay yaziid uu qabtay taas isaguna ma gaadhina sanadii ka horeysay ayuu dhintayba haddaba ilaahay buu kaba magangelaya waa idraag iyo haleel waxaan wax dhacayo waaqaca dee waa qadar kownia meeshuu yaalla laakiin inuu gaadho waktigaas isagu ayuu ilaahay ka magan gelayay iyo sufahada dadkii ka maqlay waxaa ka mid ah marwan ibn اlxakam oo markuu xadiidkaasa صaxiixa kuba sugan ayaa de kuba markuu lahaa xadiidkaa kaba maqlay yihi maqilma de bal waaba lacnaday u leeyahy dadka caynkaasah walow dee markii dambe awlaadiis iyo dadkii ama qaybo ay uba badneeteen kuwii de markaa waxyaalaha caynkaasa ama awsaaftaasi ay kuba daboolmayeen bal intani waa inta inoo saxiixa ee halkan laftii dee qaraabogoyna halkay kaba imanayso tatimada xadiidka ama kalaamka tafsiirka abu hurayra ayaa xadii xagga marka leega qaraabogoynsan dee imaaratu sibyan iyo waxaa igaba imanayso isaga inoo sheegayo faqaala saciid bnu samcaana wuxuu yidhi faakbaranii waxa ii waramay ibnu xasanata ina xasane aljuhaniyu ee reer juhayna ayaa ii waramay oo wuxuu igu waramay annahu qaala inuu ku yidhi liabi hurayrata abi hurayre uu ku yidhi maa aayatu daalika oo arrinkaa calaamadiisu maxay tahay arrintan aada ka magangelayso oo ah imaaratu sibyaan bal calaamadoodu maxay tahay oo maxaa lagu garanayaa xaaladaa dee imaaradii sufahada iyo sibyaantiiyo wixii inay joogaanba qaala wuxuu yihi calaamadiisu waxa weeye abu hurayra odhanaya san dee riwaayadan dambe inoogu sugan ama dee arrinta labaad uu saciid kuba soo naqliyey an tuqdaca alarxaamu in arxaamtii la gooyo oo ruuxii dee waxa weeyaan sabiga ahaayeen caqligiisu dhammaynee taasoo kale waxaa la arkaa inaanu waxaan dan kaba gelin aanu garan keebaan raxib kugu leh iyo keebaan kugu lahayn iyo taasoo kale markaa qaraabo la gooya waabay dee maalan ayay aayaddii noqonaysaa wayudaaca in la adeeca almuqyi kii xumaanta waday waa kii hallowsanaa kii daalimkaa kii fasaadka waday la maqlo la adeeco oo wayucsaa la caasiyo almurshidu kii toosnaa ee hanuunsanaa ruuxii weynaa caaqilka ahaa ilaah ka cabsanaya toosnaana la caasiyo kaa isagu xumaanta wadee muqyigaana laba adeeco taas bay aayaddu adigu noqonaysaa bal maxaaide inta xadiidka inoo dhammaynaysa tafsiirkiisani an tuqdaca alarxaamu ayaa baabkiina dee halkan imaaratu sibyaan iyo calaaqad ay la yeelanayso qadcul arxaam ay noqon baabkana munaasabadii halkaasay soo geli baabu ismi qaadic araxim ayaan hayne inta hore bal xadiidkaas kolle waa wax macru oan leenahay uu cilmi uu haye maha wuxuu xaggiisa kalaba yimi oo bal maalan waaba intaa sanadkeedu inoo saxiix yahay laakiin qeybtan dambe tafsiirka nin kalaa inoo soo kordhay oo ibnu xasanata waana ninkan dee taabicigaah oo koladu abu hurayre wax warinayo bal ninkan markaan eegno ibnu xasana waa nin isna taabici oo ninkan kale ay siman yihiin weliba saciid ibnu samcaan laakiin intan wax dhaafsan oo laga hayaa maba jirto magaciisa xataa lama garanayo ee laakiin dee intii inoo sugnayd waa inta hore waa tafsiirun kalaam abu hurayre uun oo bal markaa ninkan kuba soo galay xaafid ibnu xajar baa wuxuu kaba cabiraana taqriib mastuurun min athaalithati lam yusama waa nin aan magaciisa la sheeginoo mastuura asturan oo thaalisa kaba mid ah kol haddii aan taraajimiyo waxyaalaha ku jirana kolley bal waxay aan iskaga yar korkorin kornay inta casharkuna qaadayaa way jirtaabe markaa mastuur marka uu xaafid ibnu xajar haddii aad taqriib heshaan uu isticmaalo majhuululxaalna kolkol uu isticmaalaayo ninka ruuxu wax ka badani ay ka wariyeen ujeeddadu laba iyo wax ka ziyaadsan baa ka wariya maha mid keliya laba iyo wax ka ziyaadsan baa ka warinaya cid tawsiiqisoo tidhi ninkaasi waa siqane maba jirto kaas baa uu ka cabiraa mastuur ama majhuululxaal ujeeddadu cayntiisii waa la garanayaa oo dee kol haddii laba nin ninkii ay ka warinayaan waa nin siisa cayntiisa la yaqaano laakiin cadaaladiisii iyo xaalkiisii kale aan la garanayno mastuurnimadu ama majhuulxaalnimadu waxay ka dhigan tahay bal waan garanaynaa wax xumaan oo dushaan kaga ognay ma jirto laakiin cadaaladiisii baadinkayd iyo xaalkiisaas baynaan aqoon laakiin arrintaa waxaa jirta isilaaxiisu tahaade ninkan waxaa la yidhaha saciid ibnu samcaan mooye nin kaleo wax ka wariyey ma jirto marka waxaanay ahayd taas inaanu dee xaafid istilaaxiisa markaan raacnown aanu cibaarada kaba cabirin oo dahabi oo kale lama garanayo kaba cabiray waayo arrin kaleu sheegaa xaafid oo meeshaas markuu istilaaxiisa dhigayo ah haddii nin keli uun uu wax ka wariyey cidna aanay tawsiiqin kaa majhuul buu ka cabiraa waa istilaaxiisa majhuul kan laba iyo wax ka badan ay ka wariyeen cidi aanay tawsiiqinna mastuur ama majhuululxaal marka tan waxay ahayd kol haddii saciid ibnu samcaan mooye cid kale wax ka warinaysa aanay jirin inuu majhuul laga cabiray ahaydba dee markaan eegna istilaaxii sawaana si ay aimada qaarkood laa yucrif yidhaahan marka bal intani waa tafsiirka waxaa ninkan inooguma sugaye ama inta hore xadiisna inoo tilmaamaya yatacawadu min imaarati sibyaani wasibyaani wasufaha waa xadiis inoo saxiixa wey baabu cuquubati qaadici araximi fi dunya wuxuu u baabaysan yahay baabu cuquubati qaadici raxim qaraabadiisa kii goynayay ciqaabta uu mudanayo fi dunya intaan aakhiraba la gaadhin ciqaabta uu adduunyo ku mudanayo قال المصنف xadaثna adamu qala xadaثna شhucbatu qala xadaثna cuyaynaة bnu cabdالرaحmaan qala samictu abi yuxadiث can abi bakrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيh wasalam bal horta aadam kan eg kii ka horreeyeyba wuu inoogu sugnaa xadiidkii saa-in ma aynu kusoo bilownay aadam ibnu abi iyaas buu yidhi waa ninkaa dee sheekha bukhaariya kitaabkeennana uu kusoo noqnoqda marka nin kaloo aadam la yidhaahbaa dee kitaabka isna dhexda kaga jira oo sanadkiisa geli doona bukhaariye laakiin waxaan leenahay ishtibaah ma jiro kol haduu ama aadam ha yidhaaho ama aadam ibnu abi iyaas ha yidhaho kol hadduu sheekhiisa yahay waa ninkaa ibnu abi iyaasun uuba dhigtay xadiidkanna waxaan jirtay oo bal maalan xadiidkan imakaan hayno waynu sooma wuu inoo soo keeni doono waynu soo maray bukhaari dib buu usoo celiyey tarjamo horeynu usoo aragnay oo uu soo dhigtay baabu cuquubati cuquuq اlwaalideyn waa tarjamada iminkana tarjamadiibuu bedelay marka labada waalid baan kusoo jirno oo bal ninku hadduu labadiisii waalid caaq ku noqdo ciqaabta uu la kulmayo halkana wuxuu yihi baabu cuquubati qadic raxmi fi dunya waxay ku kala duwan yihiina sheekha halkan waa aadam ibnu abi yaas halkaasna wuxuu aha cabdullahi ibnu yaziid inta kale sanadku waa kii hore un oo matiguna waa kii un waxaa laga yaabaa inay in yar laba kelimo kala horeeyaan labadii mati haddaad ismuqaaranayso sheekhyadii unbuu bedelay cinwaankii tarjamadana halkii uu cuquuq ulwaalideyn ka yidhi unbuu raxm ka yidhi waana baabkii de waxa weeyaan ama xadiidkii sagaal iyo labaatanaad aynu kitaabka kuba soo marno ahaa sagaal iyo labaatan marka arrin baa jirto bukhaari saxiixiisaba waa si uu sameeyo xaadisa uu soo celceliyo inta badan dee fawaa'idda ay leeyihiin ee lagaba qaadanayo canaawin u dhigtaa kala duwan kolbuu xadiidkii labaatan goor in ka badan soo celinaya labaatan baab uu u kala dhiganayo waxay ka dhigantuun waa fiqiga iyo fawaa'idda xadiidka inooguma sugan uu cunwaankii iyo tarjam ahaan uba dhigto waxay yidhaaheenba fiqulbukhaariyi fii taraajimi marka qaalibanna kol hadduu xadiidkii soo celinayo isagoo si uun ah sanad iyo mati iyo tii ah inta badan uma soo celiye had iyo goor ama matigiibu wax ka kala tagaa inbuu kaba gaabsada ama sanadkii ayuu dee rag kaliu soo kordhiya kolkol haddii makrajku cidhiidhi noqduu dariiq keliya leeyahy hadduu doono uu tacliiqiya sanadkuu qayb kaba taga ee way yar tahay isagoo kumayaal dee axaadiistiisaasi ay aada u badan yihiin uu soo celceliyo xadiid dhowr iyo soddon uu soo celiyo ad arkaysaay inuu xadiidkii isagoo sanadkii iyo matigii si una uu kuba soo celiya lakiin waxoogaa kuwaasana waa la arkayba imanka halkan waxa weeyaan sanadkiibuu in yar bedelay cinwaankii tarjamadna way soo bedeshay macnaha waxa weeyaan inay raximka goyntiisiina ciqaab u taal weye raximkii waxa ugu mudana labadii waalid waataynu kuba soo maray saa daraaddeed xadiidka waan laqbaynuun e waa xadiidaynu soo maray mid kalena iyo baab kalena waan arki doonaa insha allahu tacaala siisiune marka cuyaanat bnu cabdiraxmaan qaala samictu abi dee kolley celcelin waxaan lahayn laguma bartee cuyaanat bnu cabdiraxmaan iyo aabihiiba oo cabdiraxmaan ibnu jawshan la yidhaaho markaa horena waan soo sheegnay waa laba ninoo siqo ah oo adigu laguba kalsoon yahay labadooduba taasoo kale aabihii waa atbaac maya cuyaynadu waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaan waahiqo aabihii cabdiraxmaan ibnu jawshan baa la yidhaha isaguna waa taabiciinta raggan iminkaan ka hadlaynay haalisa ama taabiciintii dhexa weeye abubakr ayaa wuxuu yihi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi maa min dembin dembi ma jiro axraa kaga mudan oo kaga awlaysan an yucajila inuu dedejiyo allahu ilaahay lisaaxibii ruuxa saaxibkiisa waa ruuxa ku kacee sameeya alcuquubata ciqaab fi dunya adduunyada ugu soo dedejiyo kaga mudan macnaa dee dembi kastaaba waaba mutay in ciqaabtiisa lasoo dedejiyo ruuxa adduunya lagagaba gooyo laakiin way kala adagiin way kala mudayin haddaba dembi kaga xaqleh kaga mudan uga dhowi ma jiro in ilaahay ciqaabtiisa uu dee ama saaxibka sameeyey ciqaabta uu adduunya ugu soo dedejiyo maca maakii iyaduu la jiro iyadoo weliba arrintu aanay ahayn adduunyo inta lagaga gooyey aakhira wix ugu harsan oo dembi aanu jirin weliba iyadoo ay laba jirto maca maa kii maciya dakhiru uu kaydinayo lahu isaga fi laakhirati aakhiro min qadiicati raximi qaraabada goynteeda dee cuquuqii waalidka ugu horeeya raximka goyntiisii waata waba taa lacnada laguma mudanayo sida dee suuratu muxamed inooguma sugan iyo walbaqyi dulmiga dadka la dulmayo xadgudubka iyo gardarada bal xadiidku waa kaa horaynu soo maray dee raximkii iyo waalidka caaqnimadiisiiba way badan tahay in ruuxa adduunyadaba lagaga goyo loo soo dedejiyo meeyaway bal dee waa taa inaga xataa qisasteenna dadku ay ka waramaan kolkol nin dee waalidkii meel kaga tegay oo isagiina markuu dhabeeluu weynaaday halkii intuu inankiisi yidhi sii fadhi u yihi halkaan joogaa meel heblaan joogaa oo yidhi iguma soo noqonay sida iska soco halkan aabbahay kaga tegayo waa waxaa laga yaabaa dee soomaalida qisooyinkoodaba way kuma jirtaa adigu ruuxa caaq noqda isagana awlaadiisu caaq bay kuma noqotaa un ka qaraabada goyntiina haddii qaraabadoo la xidhiidhiyo ay maalkii oo ilaahay ruuxii ugu waasiciya ay ka dhalanaysay ay ka dhalanaysay cumrigiisa oo loo barakeeya tan kale waa waxaa ay ka dhalanayso umuurahan bal maalkii oo yaraada ay kaba dhalanayso iyadoo la gooyo bal maalan cumrigiisii oo dee aan gaadhin halkii marka kale uu gaadha ay kaba dhalanayso taas oo waa tii cagsigeedin way xidhiidhinta wixii kaba imanayay cagsigeed baa goyntii kaba imanaysa xadiidkuna waa xadiidkaa saxiixa aynu horena usoo maray waana taa aan diin tilmaamay halku kuba jiro waa raqamkii sagaal iyo labaatanaad xadiidkan kuba soo maray baabu baabu laysa alwaasilu bilmukaafi bal haddaan dee baabu nidhaan laysa alwaasilu iska goyno waa sax haddii inagoo laftigan jumladan oo dhan ka dhigayno dee laftigeedii baan ka xikaayoonaynaa si waxay kelimo iyo cibaaro keliya ay tahay oo aan uba idaafayno waa lafdi ahaan jumlada iyo xikaayo ahaan dee lafdi ahaan aan kaba xikaayoonayna iyadna basi kuma sugne macnaa wuxuu u baabaysan yahay laysa ma aha nin alwaasilu kan waasilkee qaraabadiisa xidhiidhiya ammaanta mudan ee fadliga badan mudan taasi waa waasilka kaamilkii bilmukaafiyi kii abaalka celinayey ee isagu wixii kolba dee qaraabadiisa uu kala kulmo wax lamid uu samaynayo haddii la xidhiidhiyana xidhiidhinayey ninkii xidhiidhin waayana isaguna aan xidhiidhin ahayn kaas ma aha xadiidka lafdigiisii weeye waa lafdiga xadiidka xadiidkaa sharxu inooguma imanaya wuxuu yihi muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna mحamed بn kaثيiri qala أخbarana سfyaan عan الأcmaشh والxasn بn cmri وfطri عan muجaahidi عan cabdاللahi بn cmri qala سfyaan lam yrfachu الأcmaشh ilى النabiyi slى الlahu عalيه وasلم وrafacahu الxasn وfطr عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qaala bal matiga inta inaan gaadhin sanadkii baa wax cibaaraad inagu soo yar noqdeen oo dee ay u baahan inaan yar dabdino xadiidkana bukhaari saxiixiisuu ku wariyey tarjamadanunbuu u dhigtay aan hayno sanadkana sanunbuu usoo wariyey maca hadalladan imika kuma sugan oo ujeedadu tarjamadan aan hayno baabu laysa alwasil bilmukaafi ah xadiidkeeda sanadkiisan aan aragnay iyo weliba hadaladan dhexa ay soo gelayaan oo sufyaan kaba soo noqonaya ikhtilaaf uu sheegayo ruwaadda qaarkood xadiidka ma marfuuc ba mise waa mowquuf saasun buu saxiixa bukhaari kitaabuladab uguba sugan yahay oo san ugu soo dhigtay weeye bal markaa maxamed ibnu kathiir iyo sufyaankuna waa sufyaan thawri waynu soo aragnay alacmashna kolley hadduu inagu soo noqnoqon doono imika ma qabanayo laakiin waa imaam dee aimadii waktigiisii kaba mid ah kolley waa laqab isaga raacay oo malaa dee wax yaroo kuma sugnaa xagga indhihiisa iyo taasoo salayaad adigu bal matalan taas bay acmash ku yahay magaciisa sulayman ibnu mihraan baa la yidhah waanaan taabiciinta raggii ugu dambeeyeen laakiin xadiidka maxaan aragnaa sufyaan wuxuu ka warinayaa saddex nin wa can ilacmashi waalxasan ibni camrin wa fitrin saddexdaasuu ka wada wariyo acmash wada markaa sufyaan wada leeyahay markaa acmash waxaan leeyahy waa nin imaama oo tacriif sidaas aan u baahnayn laakiin dee soona noqnoqon doono markaase labada kale alxasan ibnu camrin iyo fidrin alxasan ibnu camrin alfuqaymi adigu reer fuqaym la odhanaya loo nisbeeya waana nin reer kuufay wada ahaayeen raggani waa nin isaguba itqaan badan siqa ah sabti ah oo in yar un ka yar dambeeyey acmash ama la waqti ahaaye laakiin acmash hadduu anas arkay isago cid uu arko saxaabadii aanu jirin laakiin kolley soo gaad anas uu soo gaadhay acmashba anas buu arkay ama fidrigan ka dambeeya fidr bnu khaliifa la yidhaha eeg fidr bnu khaliifa ayaa la yidhaha oo adigu reer beni maqsuum reerkii qureysheed baa loo tiriyay laakiin waa mawaalidoodiiyo reerka kamuu dhalan abubakr ibn xamnaad oo isagu bal waxaan leenahay rag badan oo a'imadii ka midii isna waa siqay yidhaaheen walow xaafid ibnu xajar uu kaba cabiro saduuq oo adigu yar tashayuc iyo waxyaalo malaa lagu yar tuhmayo ama laguba yar sheegayo xaggaa madhab ahaan barhkood ay hoos u yar dhigeen laakiin isaguna bal waxaan leenahay waa nin siqaahoo ay acmashun isla dabaqa yihiin oo saxaabadii wax ka arkay ama meerhkii ugu dambeeyey wax kaba arkay haddaba saddexdoodaasi waxay ka wada warinayeen can mujaahidin mujaahidna imika ma tarjamaynayo waa imaam isaguna mujaahid ibnu jabr kibaaru asxaabi ibni cabaas iyo keyrkiibaba ahaaba markay tafsiir noqotona bukhaari malaa isaga inaanu dhaafinba oo waxaaba laba yidhah kol hadduu tafsiir kaaga yimaado mujaahid meel kale ha u dhaafinoo waayo ibnu cabaas buu aayad aayad u joojiyey aayad aayadna u weydiinayey malaa mar wax ka badanna qur'aanka o dhanba uu u bandhigayba mujaahid ibnu jabri wuxuu mujaahid kaba warinaya xadiidkii cabdالlahi بn camrin taasi waa inta hore hadal buu inoo soo celiyey qaala sufyaanu sufyaanku wa sufyaan thawri sufyaan baa wuxuu ihi lam yarfacu xadiidkan muu kor yeelin alacmashu acmash ilى الnabiyi salى الlahu عalيه waslm nebiga umuu kor yeelin warafacahu اxasanu wafidru xasan iyo fidrina way kor yeeleen can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm oo wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah الlahu tacaalى saddexdan sheekhee uu ka wada wariyey sufyaanu thawri xadiidka in iskhilaaf dhexdooda uu dhacay oo markay acmash noqoto xadiidkii muu odrhan dee qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam iyo waxoo rasuulkii ilaahay muu gaadhsiiya markuu cabdillahi ibni camrin joogun buu matiga xadiidka soo naqliyey wuxuu ka dhigay mowquuf isaga ku taagan amaa labada nin ee kale ee fitr iyo xasan ibnu camrin alfuqaymi iyagu way kor yeereen rasuulka ilaahay bay gaadhsiiyeen de waana xadiid rasuulka ilaahay gaadhsiisan bal waxaan leenahay acmash oo kale xataa dee ruwaadda qaarkood walow sida ay tahay san dee qowlka sufyaanka muctamadka ah barhkood labada siyoodba way kaga wariyeen isagoo rafciyeyna way wariyeen xasan naftiisa iskhilaafkaas baa jiro kuwa u waqfiyey riwaayadiisa way jiraan fidri laakiin marna laguma kala baydhin inuu marfuuc yahay fidri riwaayadiisa ee xasanna kala baydho waa jira acmashna kala baydho waa jira waana kan laakiin qowlka iminka sufyaan baa muctamad oo labadana inay rafciyaan isaguna uu waqfiyey ama mowquufnimo uu ku wariyay xadiidkuna waa xadiid inoo marfuuca cibaaradan macnaheeduna intaasay ka dhigan tahay uu kor yeelay duu rasuulka ilaahay buu gaadhsiiyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam buu yihi u markaa muu kor yeelin macnaa muu sheegin rasuulkii ilaahay oo saxaabigii buu ku joojiyey marka qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laysa alwaasilu ka xidhiidhiyey macnaa waxa weeye ee xidhiidhintiisu ay dhan tahay weeye kaamilka tahay bilmukaafii ka isagu mukaafigee abaal celinayo ujeeddadu keyrkii wuxuu siinayaa waxaan uu siiye wax lamida keyrkii wuxuu kulaba dhaqmayaa waxaan uu keyrkii kula dhaqmay un oo haddii uu xidhiidhiyana uu xidhiidhinayaa ruuxan raximkiisa hadduu gooyana ma goynayo hadduu u yimaado waa u tegaya hadduu salaamo waa salaamaya haddii isagu intaa ka waayana isaguna faruu kaba qaadaya kaasi maaha waasil waa nin wax dhaafsanaya kii kale un waxbaa la isdhaafsanaya un waa mucaawado baabkeed oo cabdirasaaq baa cumar isagoo mowquufa kaba wariyey laysa an tasila man wasalaka dalika alqisaasu walaakina alwaslu an tasila man qadacak arrinku ma aha inaad adigu xidhiidhiso kii ku xidhiidhiyo taasi waa qisaas waa dee ruuxani wuxuu sameeyey wax lamidood kuba samaysay uun laakiin wasliga dhabtihi waa kii ku gooyey inaad xidhiidhiso adiga u ku gooye adugu xidhiidhi raximkiisii daraaddeed uba xidhiidhi kaas baa waasilku ma aha kaa bilmukaafi walaakina alwaasila waasilka macnaha mamduuxa waasilka dee wisaalkii ama xidhiidhintiisu ay dhan tahay ajriga iyo hawaabka iyo ammaanta lihi alladii kii weeye idaa qudicat haddii la gooyo raximuhu raximkiisa la gooyo oo macnaa waxa weeye dee isagii waxbaa la gooyey qaraabadiisii may xidhiidhin bal san waa lagu dabdiyey intooda badanna ama waxaaba dabdintu ay tahay nusqooyinka inteeda badan lafdigan kale aladii kaasoo idaa qadacat balna waxaan leeyahay qudacad waa labada dabdi baan idii soo dhigtay qudacatu majhuul loo bineeyo raximkiisa la gooyo isagu aan goyntaa dee wadahayne wasalaha xidhiidhinaya ama qadacat raximuhu wa ahlu raximi dadkii raximkiisa ay gooyaan isaga ay xidhiidhin waayaan wasala ha xidhiidhinaya kaas baa waasilka uu yahay bal markaa waxa ay tahay un bal den khudil waaye xadiis ahaa rasuulka ilaahay uu ninkuu yihi saxaabiya ma kuu sheega akhlaaqda dee dadka kuwooda ugu mudan ee ugu fiican maxaa rasuulka ilaahay yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh an tucdiya ma an tasila man qadacak wa tucdiya man man xaramak wa tacfuwa can man dalamak oo akhlaaqda ahl addunya waalaakhirata ugu mudani waxa weeye kii ku xidhiidhiyey kii ku gooye ood xidhiidhiso kii ku qadiyey ood siiso kii ku dulmiyey oo aada cafwido ood iska saamaxdo taas baa akhlaaqta ugu mudana haddaba xidhiidhka ugu kaamilsanna kaa wey xidhiidhka ka ugu kaamilsan ee la xidhiidhinaya taas ba wey maaha laakiin macnaheedu maaha ruuxu hadduu ficilka la yimaado inuu qaadicii uu noqonayo dee ee maraatib bay yeelanaysaa ruuxan dee wixii isaga lagu sameeyey oo kale un samaynaya waa mukaafigii waa si laguma magacaabayo laakiin dee qaadicii de matalan qaraabadiisa gooye dee gooyeyba kaasna laguma tirinayo walow dee taas oo kale suurooyinkan midna waa kan dee qadcigaa taamkaa gooyey ee adu muhimku waasilka kaamilkii kaama aha waasilka waa nin dee isagu wixii la siiyey wax lamida wuxuu dee isaga xagga dadka kale kelima wax lamida samaynaye waasilka dhabtii waa ka qaraabadiisii oo goysay isagu aan goynahayn ee xidhiidhinaya kaas baa waasilka kaamilkaa taamka ajriga iyo sawaabka badan leh dee in mudanayana alaa tardayn man an asila man wasalaki taa ilaahay yihi wa aqdaca man qadacaki noqonayo bal xadiidku waan inta aan sheegayo صaxiixa bukhaari buu inooguba sugan yahay isagoo sanadkan iyo matigan leba baabu fadli man yasilu da raximi الظaalima adakani baabu fadli man shaksi fadligii baabkii weeye yasilu xidhiidhinaya da raximi qaraabada ka u saaxiibka aalima daalimka ah waa kii dee isaga daalimkaa ama goynayey isagoo xidhiidhinaya fadliga uu leeyahay xadaثna malik بnu ismaaعiil qaala xadaثna ciisa بnu cabdالرaحmaan عن ضلحة عن عبد الرحمن بن عwسجة عن البراء قاaل جاء عراaبي nin reer miyaa yimi kalley dadku waa dee inagu soo noqnoqon doonaan lagumana wada joogsan kare haddana lama wada dhaafi kare bal malik بن ismaaعiilkan ee waxa weeye sheekhan bukhaari ah kunyadiisa abukasaan baa la idha waa nin reer kuufa ahaayo in caabid ahaa hiqana ahaa taabiciintii raggii umey atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraana kaba mid ahaa isagu ciise bnu cabdiraxmaankanna waa nin isaguna kolley qolooyinkan aan soo mareen lahayn way soo gaadheen saxaabo laakiin may arag buu dabaqadooda ahaayo isna waa nin hiqa ah oo ciise bnu cabdiraxmaan assulami albajli ay yidhaahaan maha albujari ama ninka kaba dambeeya ee dalxa eenu inoo magacaabin bal imika ma tarjamaynaye waa nin hiqa ah oo aada u qiimo badnaayo qaari qur'aanana ahaa faadilna ahaayo dalxat bnu musarif ibnu camrin baa la yidhaha kolkol aabihii awowgiiba riwaayaday galaane waa culimadii reer kuufa waa taabiciina waa dalxat bnu markaa acmash bay isla dabaqayin isku beledna ahaayeen dalxat bnu camr ibnu musarif kaas baaba la yidhaha can cabdiraxmaan ibni cawsajata isaga bal mar kalean eegi doonaa can ilbaraa qaala wuxu uhi jaa caraabiyu nin reermiyaa yimi faqaala wuxuu yihi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow callimnii ibar camalan camal camalkaasoo yudkhilunii igelinaya aljannata jannada kaa ii sheeg qaala markaa rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lain kunta haddaa tahay aqsarta mid gaabiyey oo koobay alkhudbata khudbadii waa su-aashiisa waa intan yaree kooban callimnii camalan yudkhiluni aljanna oo adigu haddaad khudbadii iyo hadalkii aada soo koobtayo khudbo ama waa masaladii waa su-aash waa arrinkii wixii uu laba imanayay waa kalaamkiisii oo kooban aada laba timi laqad acradta waad ballaadhisay almas'alata masaladii waa madluubkiiyo waxaad doonayso ujeeddadu waxaad laba timi masaladii aada doonaysay ama madluubkaagii isagoo aada u weyn oo aada u waasaco aada u cariida oo kalaamkaagii iyo su-aashaadu hadday kooban tahay waxaad madluubkaagii doonaysaa wax ballaadhan oo weyn weeye waa hadal aada u fiican oo kooban oo mukhtasara laakiin waxa uu ku doonayo ee dee taasi uu wax aada u weyn oo ballaadhan uu yahay oo markaa ji'ta bilkhudbati qasira masaladiina waa dee iyadoo cariido oo ballaadhan baad laba timo macnuhuna waxa weeye hadalkaagii iyo su-aashii waad yaraysay laakiin su-aashadii weydiinaysa madluubku wax weyn weeye qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay actiqa xore ana samata nafta ama ruuxda wixii dee ruux leh waa dadkiiba xore wafuka furana araqabata qoortiina dee riqigii iyo addoonnimadii iyo wixii taas ka furo waa khaslo qaala ninkii wuxuu yidhi waa ninkii acraabiga ahaa awalaysata waaxidatan cidqu nasama iyo faku raqaba miyaanay mid keliya ahayn dee rasuulka ilaahi waa kan u kala qaaday maha hadalkan in la yidhaaho n waa takraaruun iyo hadal saasa macnay kollay leedahay ninkii waa ninka caaqilka oo dee waana daalibkii cilmigu dee wixii uu fahmi waayey inuu balweydiiyo awalaysata waaxidan midaanay labadan arinku cidqiga iyo fakigu miyaanay xagga macnaha isku mid ahayn qaala wuxu uhi la rasuulka ilaahi maya isku mid maaha cidqu nasamati markay noqoto cidqu nasama anasama waa ruuxa nafs xoraynteedu an tuctiqa nasamata adigu keligaa inaad xorayso weeye inaad la gooni noqoto oo adigu aada xorayso naftii guud ahaan adigu keligaa oo dee adigu aad tahay kii dhammaanba waxaan intuu bilaabay dhameeyey wafaku raqabati qoorta fakinteeduna an tuciina cala raqaba inaad kaalmayso an tuciina inaad kaalmayso oo cala raqabati calaa faki raqabati oo ujeeddadu haddaanad wixii adigu wada xorayn laakiin qeyb adigu aada ka tahay aada wax ka bixiso aada adigu un qeyb ka noqoto takhliiskii qoortan addoonnimo lagagama fakinayey faku raqaba la odhanaya laakiin cidqu nasaba waa an tanfarida bicitqiha weeye adigu inaad la gooni noqoto xoraynteedii bal taasi waa khasle eg actiqinasamata wafuka raqabata rasuulka ilaahay isagoo u wada walow cibaaradii ay syar bedesho halkii dee taa ficil ahayd makaysmay noqotay waa camalkii isaga ruuxa janno uu ku gelayey walmaniixatu waa neefkii laysmaal siinayay ee alraguubu waxa weeyaan caanaha badnaa taas oo kale maniixa waxa weeyaan waa neefkan irmaan ee ruuxka la siiyo raqabadiisa lama siinayo waa la maal siinaya intaa uu irmaan yahay buu ku intifaacaya hadhowna ruuxii lahaabaa neefkii uba soo noqonaya taas baa maniixo lagu magacaabaa bal alraguubna waa sida imika halkan noo dhacday saaxib anihaaya oo ibnu athir kitaabkiisa nihaaya alriqaab buu fasiree lafdigan soomuu dhiganoo riqaabkiina wuxuu kaba dhigay neefkaa dee caanaha badan leh oo xaggii marka la eego taas oo kale xadiidkan iyadoo axmed iyo ay wariyeen axmed iyo ay wariyeen iyo waxaa kuma sugnayd halkan alragawba bedelkeeda alwakuuf oo iyadna macnahaasu lagu fasiray waa neefka isaga nafcigiisa iyo caanihiisa iyo waxtarkiisa uu badan yahay cid kale la siiyo ay ku intifaacaan ay kaga baxaan jilaalkii bal maala dabadeedna hadhow ninkii lahaa baa loo soo celinaya taasna waa camal weyn oo janno lagu galo weeye khasladaasi walfay-u iyo laabanka iyo noqodka loo noqonayo ee ixsaan iyo biri loogula noqonayo weeye eg waa ixsaan iyo biri calaa diraximi qaraabada kii u saaxiibka ahaa maxalu shaahidku halkan weeye oo ruuxii qaraabadaada ahaa oo alfay imaka fay hadhkan galabeed baaba fay la yidhaah xoolahan gaalada lagaba hele dee kolkaan dagaalba laga helin iyo imakee dee si kale ama lagagaba helana waa tafey-a lagu magacaaba wax soo noqday oo dee muslimiintii usoo laabmay marka macnuhuna waxa weeyaan laabankii loo laabmayey ruuxa raximka u saaxiibka ee maxaa loola laabmayaa bilbiri waalixsaan waa xidhiidhin waa ixsaan waa samafal kaas baa isaguna wixii janno lagu gelayeyba ah walfayu calaa diraximi halkan imaam axmed waa taan yihi waa wariye xadiidka iyo qolooyin kaleba waxaa iyaga halkan riwaayada imaam axmed laba socotay oo halkan ahayd walfay-u calaa diraximi adaalimi marka bukhaari wuxuu dee ishaaray tarjamadan malaha waxaa lafdiga aan usoo dhiganba kuma sugane laakiin waa xadiid keliye eh taas baa munaasabadna inooga muuqanaysa ama maxalu shaahidku oo imaam axmed baa xadiidkan markuu warinaya waxaa kuma sugnaa waa musnadka bara walfay-u calaa dirraximi addaalimi weeye kii raaximka waa daalim waa ku kugooyeyba waa kaa isagu ama qaadic ahaa oo isagii ixsaan iyo biri loola laabmo ama kii ku dulmaye kugu tacadiyaya haddana raximkii ahaa oo loo ixsaan falo loo samafalo ama dee kaa qaadica ah oo adiga aada xidhiidhiso kaas baa isaguna waxa weeye waxyaalihii janno lagu gelaye kaba mid ah fain lam tudiq dalika bal haddaad waxyaalaha kari weydo addoon maxoo ama iyo inaad maal bixisa iyo inaad bal maalan waa dee neef aad maal siisa cid kale iyo inaad raximkaaga aad saa kulaba dhaqanto daalimka ah iyo haddaad waxaa awoodba u weydaad kari weydo famur bilmacruufi waxaad amartaa famur bilmacruufi macruufkii amar kolley aniga waxay taalana dee waxa badan ficilkan mur un in la yidhaaho oo hamze iyo waxyaalahaas iyo aan lalaba iman laakiin waa tii asalka ahayd weeye waanay badan tahayba in dee waxa weeye tan iyada la badiyo waa saddexan ficile akale iyo akhada iyo amara ayaa waxaa dee shuhuroobay in intii horeba la gooyo waa tan kul aan odhanaynen khud odhanayno ee mur la odhanayo laakiin maxaa badan kolkol sidan oo kale in loo taam yeelo markay amaro noqoto labada kale waa naadir o markaas oo hosade ibnu malik balaamyihiisa oo intaba matiga uu kuba soo dhigto xaaladan saasa i taalo haddii aniga waa sia i taal hadday mur idin taallana waa ti wixii badnayd un weeye famur amar bilmacruufi wixii wanaagsanaa wana can ilmunkaro haddii ujeeddadu waxyaalaha waaweyn aad kari weydo tan baa badiil ah ajri iyo janno aad ku gelaysaay macruufkii dadkii far munkarkiina kama nahy fain lam tudiq dalika haddaad arrinkaa kari weydo tanna aad kari weydo rasuulka ilaahi waa camalkiibu haddana wax ka bedela ruuxii hadduu waxan ay ku adkaato wax kale uga bedela ayuu rasuulka ilaahina barayaayo dadkii haddii wax loo diido ama wax dee wixii badiilkii ahayd ee ay kaga maarmayeen oo loo sheego ama wixii haddii laba farayo wixii aan sideedii laba imanayn bal wixii badiilkaa looba sheego xadiiska way nooguba sugan tahay marka wuxu uhi haddaad taasna kari weydo fakufa lisaanaka carabkaaga jooji oo manci ilaa min khayrin khayrun mooye macnaa hadal khayrla un mooye wax kale carabkaagii ka ilaaliyo hadalkii xumaa iyo wixii laqigaa iyo waxaa carabkaagii ka dhowr khaslo fiican ood ku meel gaadho ayay noqon waaba kii xadiidkii waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut haddii kale sharki iskaga aamus weeye khayrun mooye wax kaleha kuba hadlin taas baa waxay noqonaysaa wax iyadana dee jannaba aad kuba gasheen bal xadiidkuna waa xadiid inoo sugan wey baabu man wasala raximahu fi ljaahiliyati uma aslama wuxuu u baabaysan yahay ruuxii xidhiidhiyey raximkiisii waqtigii jaahiliga ee soo islaamay ujeeddadu maxay tahay kolley bukhaarina xadiidkan saxiixa waa ku sugan yahay halkaa fi ljaahiliyati uu yihi unbuu cibaaro yar bedelay baabu man wasala raximahu fi shirk waa intuu shirkiga ku sugnaa waa isla macnay uma aslama laakiin inta kale waa isku mid xadiidkuna sanad iyo matina waa halkaa waa ku sugan yahay un oo bal markaa waxa ay macnuu yahay haddii shaksigu isagoon muslim ahayn qaraabadiisii xidhiidhiyo qaraabada la xidhiidhiyaana waa tan daacada ah waa tan camalka khayrka ah hadduu saa ku dhinto dee ruux gaala camalkii khayrkee uu laba yimi khalaas adduunye in wax lagu siiyo mooye waa wax buray buu noqonaya lagama aqbalayo laakiin waa soo islaamay wanaaggaasna waa samayn jiray tanun maahee wanaagyo kale hadduu samayn jiray oo uu soo islaamay maxaa hore ma waxaa la leeyahay shirki bay dhacday xaaladii oo waa wax buray oo wax ka soo qaad ma laha mise waa ku intifaacayaayoo macnaa ajri iyo hawaab bacd alislaam ma ka helayaa wanaaggaa uu samayn jiray taas jawaabteeda xadiidka inooguba iman mujazimin ah waana si uu صaxiixa yeelay xadaثana abulyamani qaala akhbarana شhucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii curwaة bn الzubayr ana xakiima bna xizaami akhbarahu anahu qaala lلnabiyi salى الlahu عalيه wasalam bal imaka sanadkama qabanayo de abulyamaan bay ahayd oo sheekha bukhaariya lakiin de kolley inay noo soo noqdaan rajaynaynaa xakiim bnu xisaam baa wuxuu hi ara-ayta waxaad iiga warantaa umuuran umuur kuntu aan ahaa ataxanahu biha ku cibaadaysto ama dembiba iskaga ilaaliya oo aan filjaahiliyati waqtigii jaahiliga laba iman jiray oon ku cibaadaysan jiray ama daac ahaan iyo de wanaag ahaan uu laba iman jiray oo min silatin xidhiidhin qaraabo la xidhiidhiya wacataaqatin xoreyn addooma la xoreeyaa wa sadaqatin sadaqa dad masaakiin iyo dadka baahan wax lagu sadaqaystaa fahal lii may sugnaatay fiiha umuuraha ajrun hal kaana lii fiiha min ajrin waa lafdiga saxiixa kuma sugnayd wax ajri iyo arrinkaa ma igu sugnaaday xakiim ibnu xisaam waa saxaabi jaliil oo laakiin dadkii islaamkoodu aada u dambeeyey ahaa waana ibnu akhi khadiijata binti khuwaylid weeye khadiijo binti khuwaylid baa idda ruma u ahayd oo xisaamkani waa khadiijo walaalkeed weeye xisaamkan isaga dhalay waana waxaa la yidhaahaana dee boqol iyo labaatan buu gaadho lixdana fi ljaahiliyu noolaa lixdana fi lislaam khaslo ay yidhahaan isagay u gooni tahayna waaba isagoo kacbada dhexdeeda ku dhashaa la yidhaahaaba waase dee alfiya suyudiya kuba sugan waxa weeye oo kacbada dhexdeeda kale cali oo taa lasoo naqliyay iyada ma sugna bal waa saxaabi jaliil oo markaa waktigaa hore haddaba nin khayr badan sameeyuu ahaayo addoomuu xoreyn jiray oo qaraabaduu xidhiidhin jiray oo de waa kan umuurahan uu samayn jiray de markii uu soo islaamina kolley wixii wax ka badan waa sameeyey wuxuu leeyay wixii hore u weydiinaya bal taydaa hore maxaa masiirkeedu yahay qaala xakiim ibnu xakiim baa wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi aslamta waad islaamtay calaa maa kii korkii salafa horeeyey ee min khayrin khayra oo adigu waad islaamtay iyadoo dee waa kii korkiiba macnaa iyadood leedahay oo laga abaal marinayo wixii kuu horeeyey khayr ahaa salafa macnaa waa wixii mada wataqadam wixii hormaray wixii horeeyey ee khayr ahaa eed adigu kuba kacday taa kaa korkii ayaad kuba islaamtay taas wey waa xadiidku iyada tayn horta laftigan ataxanasu bimacnaa tacabad weeye asalka hore alxisuna waa addemb maadada nafteeda taxanasa kolley waana afcaal ay tiriyaan ayaa kolkol wuxuu u yimaadaa iyadoo ama tafacala iyadoo waxaan shay laga dhex baxayo laga tegayo laga fogaanayo sida tahajad oo kale alhujuud waa hurdadii soo jeedna waa loo isticmaalaya iyo salaad loo kaco macnaha waxuu ka tegayay hurdadii weeye taxanasana macnaha dembigii buu iska ilaaliyey bay noqonaysaa iyo taxarajo oo kale iyo taxaraja can dalika shay macnaha xarajku waa cidhiidhi inuu waxaa ku dhaco ayuu iskaba dhowray tana waa taas oo kaleo taasumna waa lamid eeg taasama axaadiisa qaar bay kuwa timi taasuman taasama macnaha dembigiibuu iskaba ilaaliyey weeyo wuxuu la yimi wuxuu dembigii kaga baxayo tana waa waxyaalo umalaha xinsigii iyo waxyaalaha kaga dheeraanayo ayuu sameeyey taas baa macnuu yahay rasuulka ilaahay markaa muxuu u sheegay wanaaggaa uu sameeyey kol hadduu soo islaamay oo imika uu islaamay wanaaggii waa wax u yaala oo ilaahay kaba abaal marinayo bal kalaamka culimada xadiidka sharaxiisii haba bato dee waxyaalo kaloo jiraana way jiraan axaadiid kaloo bal say sariixina way jirtaaye hadduu ruux wanaag samayn jiray waa umuuraha niyaba u baahnaaye dee ruuxaa in shirkigiisa daraaddeed aan loogaba aqbalahayn aqbalkeedu wuxuu noqonayaa mawquuf ama wax ku taagan ma islaamaya mise ma islaami doono hadduu saa ku dhintana wixii dee lagama aqbalin aakhirana kuma intifaacayo hadduu soo islaamo wanaagyadaa uu laba iman jiray kuwan uu magacaabay ay kaba mid tahayna maxaa inooguma sugan in ajrigii loo qorayo inuu yeelanayo oo wixii hore ee wanaagahaaye uu sameeyey ee umuurahanba ahaa ixsaankan iyo samafalkan ahaa kol hadduu soo islaamo ilaahay waa fadligiisa waa ixsaankiisa waa saa dadka muslimiinta ee dee dembi intay sameeyeen kaba toobad keenay yubadilu llahu sayi-aatihim xasanaat oo laba taasoo kaley la mid tahayo wixii waa mawquuf hadduu soo islaamo wixii waa loo tirinaya ajri iyo thawaab ayuu noqonaysaa kol hadduu islaamkiisu fiicnaado sida xadiidkuba yimi haddii de laakiin uu xumaadona labadiiba waa loo qabanaya aslamta calaa maa salafa min khayrin bal xadiidku si aan sheegayo dee bukhaari iyo muslimba way wariye bukhaarina lafdigan iyo tarjamadan buu kuba wariyey baabkan oo isnain yar mukararaan raacinaya sababta ma laqbayn waan carabkun baan marin sabab waa xadiid aynu soo marina muxuu ihi baabu silati diraximi اlmushriki wاtahdiyati ruuxii qaraabada ahaa ee gaalka ahaa xidhiidhintii la xidhiidhinayey iyo isu hadiyeyntii tahdiya ay taalaha dee kolley ma badnaan filayaa ee waa hadiyadii un isaga wax loo hadiyeynayu baabkiisi yahay xadiidkani waynu soo maray raqamkii lix iyo labaatanaad baynu ku soo maray markaa muxuu inoo soo dhigtay markaas baabu biri lwaalidi اlmushriki eg waalidkii mushriga ahaa ixsaankii loo ixsaan falaya waa baabkaasaynu soo aragna xadiidkii asmana uu la socday imikana muxuu soo celiyey dee waa raximkii mushriga ahaa oo la xidhiidhiyo iyadna bal waxa kuba jiraan xdثna محamed بن سلام qال أخبرnا cبdة عن عubayd اللahi عن ناaفiع عن iبن cmر ra'ىa wuxuu arkay cmr cmr xulة badlad weeye ama waa hawb jubad bay siyara'a noocaasba ah waayo waa xariir siyuur iyo khuduud lahayd faqaala oo aada u qurux badnayd faqaala wuxu uhi ya rasuul الlahi low اshtarayta haddaad iibsan lahayd ba haadihi tan oo aada iibsan lahayd falabista ama dee haddaad iibsatid wuu bandhigayaa malaa haddaad iibsatid tan oo falabista aada xidhatid yowmaljumucati maalinta jumcada iyo welilwufuudi wufuudda idaa atowka lakaana xasan axsana saasaa muudnaan lahayd saasaa fiicnaan lahayd faqaala wuxu uhi yaa cumaru cumarow inamaa yalbasu haadihi tan waxaa xidha man laa khalaaqa lahu ruuxan nasiib iyo wax ajri lahayn aakhiro ku lahayn faqaala wuxu uhi ya rasuul allah markaa saasuu yihi uma uhdiya linabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa waxaa loo soo hadiyeeyey minha waa xulalun xullooyin jamcu xullatin minha waa sawrkii ama asiyara siyara uu yihi tii kaba mid ah fahdaa ilaa cumara xullatan rasuulka ilaahay baa cumar xullad u diray xullad kaba mida noociibuu uba diray fajaءa cumaru cumar baa yimi ilىa rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam faqaala ya rasuula اllahi bacadta ilaya haadihi tan waad ii soo dirtay waqad samictuka waxaan ku maqlay qulta adigoo yihi fiiha wa fii shaniha waa noocan shanigiisa iyo xariirta maa qulta oo ah de hadalkii rasuulka ilaahay yihi inamaa yalbasu hadi man laa khalaaqa lahu qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inii lam uhdiha laka kuumaan soo hadiyeyn litalbasa inaad adigu xidhato adiga kuuma banaana inamaa ahdaytuha waxaan kuugu soo hadiyey ilayka litabiica inaad iibiso oo ruuxay u banaantahy aad kaba iibiso ku intifaac ood markaa lacagteedii kuba intifaacdo aw litaksuwa ama cid kale inaad huwisid waa ciddaa ay xidhan karta aada huwisid فأhdha cmr cmar ba wuxuu hadiyeyey لأkhin lah min أmihi intan markii hore inooguma sugnayn walow aan sheegay markii hore waa walaal xagga hooyo ay ka walaal ahaayeen oo mushrikin oo weli aan islaami qabla islaam ba inoo soo martay aan islaam ahayn oo mushrig oo maka jooga ayuu cumar uba diray waa xidhiidhintii ruuxa mushrigee dee qariibkaa laba xidhiidhinayey hadiye lagu xidhiidhinayey ixsaan kale waana tii aynu xadiidkan soo maray allah subحaana wa taعalى aعlam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت